Cudurada faafa waa cuduro halis ah oo siyaabaha kala duwan la isku qaadsiiya oo ku faafa una gudba qofba qofka kale. Sidaa darteed, dadka qaba cudurada faafa waa in laga fogeeyaa dadka caafimaadka qaba si looga taxadira faafidda cudurada halista ah. Inta badan dhakhaatiirta ayaa ka diga halista cudurada faafa si ay bulshada uga feejignaadaan. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha degmada Dowley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa iga warbixiyey halista cudurada faafa iyo doorka ay ka qaadan karaan ka digtoor ahaan ka hortagidda halista cudurada faafa.
Ee magacaygu waa Liibaan Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada Dowley. Ee dhakhaatiirtu een, door weyn bay ka qaadan karaan maadaama ay ayaga ku xeel dheer yihiin ee caafimaadka ee waxay ka qayb qaa waxay samayn karaan inay sameeyaan wacyigelin badan oo bulshada ay ku wacyigeliyaan inay mar waliba ay ka digtoonaadaan cudurada faafa ee ayadoo saas ah ayna dadaal sameeyaan mar waliba inay waxyaalaha cudurada keenayo ay bulshada ku wacyigeliyaan ay dhahaan waxyaalaha sida qashimaha oo kale sidii biyaha wasaqda oo kale maadaama ay ayagu ay yihiin dad aan ogeyn aw- caafimaadka ayna dhihi karaan ee ayna imaani karaan meelaha goobaha caafimaadka ayagoo sameynayin taxadar marka dhakhaatiirtu waxaan dhihi lahaa wacyigelin badan ha sameeyaan ee sifa dadkii ay uga badbaadaan xanuunaha socdo xanuunaha faafa marka la way badan yihiin inkastoo ay kala khatar badan yihiin marka een, in xanuunada hadda ugu badan oo bulshada la tacaasho oo dhibka maaragtay dhibka badan ku hayo waxaa ka mid ah een, sida maaragtay xanuunkan een, tiibayda een, cagaarshowga goobaha caafimaadka waxay leeyihiin jaranjarooyin kala duwan een, wixii markaa wax laga qaban karana markaa meesha oo ay ku filan tahay ee, een, awood in istaalka uu qaban karana way qabtaan